waxaa aad usii kordhaya walaaca ay dowladda federaalk ka qabto natiijada marba marka ka dambeysa kasoo baxaysa dagaalada ka socda gobolka hiiraan ee lagu dhiigbixinayo ciidankooda iyo qoobgariirka ay wajahayaan wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk axmed macalin fiqi ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta aada uga walaacsan xaaladaha cabsida ay ciidankooda ku sugan bariga hiiraan la nool yihiin wuxuu marayaa heer uu dhibsado in laga hadlo halka ay wax marayaan iyo dhinaca guulaha kasoo hooyay goobaha dagaalka fiqi ayaa aada uga carooday wararka isdabajooga ah ee kaga imaanaya bariga gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada muqukari iyo deegaanada u dhow dhow ee ay warbaahintu soo tabinayso wuxuuna war qoraal ah soo dhigay bartiisa facebooka isagoo soo qaadanaya mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka war ay ka qortay xaaladda dhabta ah ee ka jirta halkaasi iyo in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegayaan deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan wasiirka gaashaandhigga ayaa dhibsaday oraah ay adeegsatay warbaahinta oo ahayd al-shabaab oo kusii siqaya deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan taasoo ah xogta xaqiiqada ah ee ka jirta fagaaraha dagaalka wuxuuna dafiray wasiir ku jiritaanka arrintaas isku soo wada duubo ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada ay dagaalada ka socdaan ayaa wajahaya xaalad qalqal iyo cabsi ah waxaana meelaha qoobgariirka ugu daran ka jiro ka mid ah magaalada muqukori oo ay askarta ku sugan halkaasi baqdin ka qabaan in ay kala wareegaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab